barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah duruufaha jacayl iyo saamaynta ay ku yeeshaan dhallinyarada iyo waxa ay ka beddelaan noloshooda wiilka caashaqa uu ku dhaco qof kasta waxaan jeclaan in sheeko wanaagsan iyada la iiga geeyo oo la yidhahdo ninkaas casharka waa xariif ninkaas saasuu yahay ninkaas saasuu yahay nacam ayada ammaanteeda aniga intayda wanaagsan ha u tagtisaan lahaa ayaabay hormuud ka noqotay noloshayda iyo mustaqbalkayga oo waxyaaba maaragtay laga macna aan ku faani kara maanta ay maaragtay u noqotay iyadu sabab
sidoo kale waxaad maqli doontaan farqiga u dhexeeya nolosha baadiyaha iyo tan magaalada si gaar ahna waxaan ugu eegaynaa haasaawaha iyo wada sheekaysiga haasaawaha dhallinyarada miyiga iyo magaalada waxaa la samayn jiray galabtoo maantoo kale baad gabar iyo la joogta meel isku arkaysaan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam intaa markaa isdhaafsataan walaalle iballami baa odhanaysaa ama xaggee caaway meesha guriga ka saaxatid reer ka saaxatid gurigoodaa ugu imaanaysaa odagii habartu way ku ogyihiin dhibaato male waxba suuq isu raaci maysaanin
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad ka bogan doontaan hase yeeshee waxaa ku soo dhowaataan warkii dunida
la taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweyne donald trump michael flein ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo guddiga koongareska ugu qaabilsan baaritaanka xiriirka la tuhunsan yahay inuu horey u dhex maray kaaliyayaasha trump iyo ruushka haddii la siiyo xasaanad ah inaanan la maxkamadayn doonin wargeyska wall street journal ayaa markii ugu horreysay soo daabacay talaadadii warka sheegaya in faleyn uu ku jiro wadahadallo la xiriira xasaanadda balse weli wax jawaab ah kama uusan helin dhinacyada uu kula jiro faleyn oo ah jenaraal howlgab ah ayaa iska casilay xilka la taliyaha madaxweynaha maraykanka kadib markii la sheegay inuu xiriir la sameeyey safiirka maraykanka ee magaaladan washington sergey kaslayag
saraakiisha dalka bakistan ayaa sheegay in qarax bam oo xoogan uu ruxay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalo qabiileedka iyadoo dhacda waqooyiga galbeed ee dalkaasi ee xuduudda la leh waddankaasi afghanistan halkaasi oo laba iyo labaatan qof ay ku dhinteen in ka badan konton kalena ay ku dhaawacmeen guubjoogayaal iyo siyaasiyiin ayaa sheegay in qaraxaasi ka dhacay magaalada layidhaahdo barashinare ee xarunta maamul goboleedka kuram lala beegsaday meel u dhow halka laga soo galo masaajid ee shiicadu ay leeyihiin oo u gaara haweenka ilaa iyo hadda ma cadda cidda qaraxaasi ka dambaysay ama inuu ahaa mid la hagayay ama mid qof uu soo midaamiyey dad badan ayaa si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi waxaana dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in khasaaraha dhimashada uu intaasi ka sii bato bayaan ka soo baxay militariga bakistan ayaa waxaa lagu sheegay in duuradaha qubaatiga u kaca loo diray goobta qaraxa uu ka dhacay si deg deg ahna loo soo qaadaya dhibanayaasha ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan nawaas shariif waxa uu cambaariyey qaraxa wuxuuna ku celiyey in bakistan ay ka go-an tahay in dalkeeda ay ka cirib tirto argagixisada
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington jaceylku waxa- waa uu waayo badan yahay abwaan ayaa ku tilmaamay inuu marna macaan yahay marna qadhaan yahay hal abuur maxamed bare cabdi oo ku nool dalka jabuuti ayaa inala wadaagaya sheeko jacayl oo dhex martay isaga iyo gabar uu caashaqay waryaheena magaalada jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixintan ku eegeysa maxamed bare cabdi waa abwaan daayar oo ku nool magaalada jabuuti waxa uuna sameeyey maasooyin badan oo dhaxalgala waxaana xuduun ah abwaannimadiisa iyo guud ahaan horumarka noloshiisa jacayl uu u qaaday gabar ay isku iskool ahaayeen taasoo uusan ku guulaysan jacaylkeeda balse waxaa anfacay oo uu ka faa'iidaystay ficiladii horumarka ahaa ee uu u samayn jiray si uu ku hanto jacaylkiisa Ee, waxaan ahay ee, wiil dhalinyaraha oo ku nool wadanka jabuuti Ee, waxna ka bartay ee, imikana ku jira dugsiga sare ee loo yaqaano lycee Ee, wallaahi ee, horta sugaantu ee, aniga waan isla ababnay ama waan isla kornay oo muddo wax igu soo imika igu soo siyaadi maahin Ee, waan hawl ilaa hadda aan maaragtay ee, walaalownay ama aan noqonay faami xoog isgu dhigan wada nool een waxaad tahay abwaan maxamedow waxaad samaysaa maansooyin badan oo aada macaan een een waxaana ku saameeyey jacayl sidaan maqlay een jacaylka ayaana sabab u ah maansooyin badan oo aad samayso een gabadhii kumaad guulaysan sidaan maqlay een mise waad ku guulaysatay jacaylka Eh, kumaan guulaysan gabadhaas jacaylkeeda Eh, laakiin waxyaabo kale oo aan guul ah oo curinta maasooyinka inta ugu badan maaragtay xaggayga ayay maaragtay ka socdaan dhinaca sugaanta oo hadday hees tahay iyo hadday sugaan tahay baan xaggayga u badiyey oo maaragtay eh, aan dareemay inaan wax samayn karaba Eh, aan odhan kara iyadaa maaragtay eh, hormood ka ahayd horumarka sugaantayda aan odhan kara mayn laakiin ayada laftigeedii kumaan guulaysan weli
marka dhinaca kaley kugu shaqaysay inaad ku guulaysato een maskaxdaadii ay shaqayso marka aad wax badan qorto marka abwaannimadaada qayb bay ku leedayaan noloshayda dhan bay qayb ku leedahayba abwaanimadayda ee, ganacsi oon imika bilaabay oo muddadan gabdhaan isbarnay aan bilaabay sidaan u horumarin lahaa anuu mar kasta ku dadaalayo koleytole gabdho waxay ka helaan qof iskeenay oo noloshiisa maaragtay ee, isku filaysiyey ee anoo le bal inay meel uun xagaldaaco ama gudaloolo ama ay dhaliil ninkan sidana ayna ku odhan ee, wax kasta oon kusoo ee, gabadhaas sidaan ugu hanan lahaaba ha tallaabo kasta waan qaaday ee, anayna dibi anfacday tallaabooyinkii aan gabadha darteed u sameynay hadday tacliinteeda tahay haddii ay maaragtay ee, noloshan gac- ganacsigan hadday tahay haddii ay suugaanta tahay qof kasta waxaan jeclaan am in sheeko wanaagsan iyada la iiga geeyo oo la yidhahdo ninkaas casharka waa xariif ninkaas saasuu yahay ninkaas saasuu yahay nacam ayada ammaanteeda a- aniga intayda wanaagsan ha u tagtay saan lahaa ayaabay hormuud ka noqotay noloshayda iyo mustaqbalkayga oo waxyaaba maaragtay laga- ee, macnaha aan ku faani kara maanta ay maaragtay u noqotay iyadu sabab baska calaf haddii aan isku leenahay waan ishelaynaa laakiin kumaan guulaysan dee jacaylkii ee, waxay ku guulaysay horumarkii ee, kale ee noloshayda ay maaragtay ee, hormuud ka noqotay ilama insa qaybsan maaragtay koley tal hadday ila qaybsan lahayd dee hididiil kale oon hiigsadaba may jireen oon iyada ahayn marka waxaa dhici karta inay noloshaydu ee, ay geli lahayd mahakad ama ee, xagaldaaco ay samayn lahayd haddii aan iyada marka ila qaybsan lahayd hawsha ha intaasaan ku faa'iiday Ee, weli isaga waxaa umaleya horta qof kasti wuxuu jecel yahay ammaan in laga hooyo si ammaan lagaaga hooyo waa inaad ficilkii ammaanta lagaaga hoyn lahaa inaad inaad maaragtay aad aad la timaado Ee, bulshadana aad la nooshahayna waxay waa- waa communication bay ka hoynaysaa war bay ka hoynaysaa waxaan isku dayay de cid kastoo ani aragto maxamed aragta ayaan bay aragtay horta ahayd marka ciddii anigay aragto ayaan bay wax u sheegaysay ha oo markaas waxaan la sheegeysan jiray xitaa aan isku tusi jiray waxaan ahay cidda ayaan bay war u geyn kartaa aan ku tumo ayaan intaan u tago u sheekeyn jiray oo oon horumarkayga oo dhan uga sheekeyn jiray aniga oo naca miisash aan iyada sii dhex marin kara dadkan aan sii dhex marinayay marka eh, laakiin waxba waxa faa'iido maaragtay xaggeygii kasoo kordhay ma jiray
marka jacaylkaaga ayaan kadib markaad eh, qofkaad doonaysa aad weyday ma isku dayday mar kale jacayl inuu kugu dhaco mise jacaylo waxaad tiri ammaanisi ayaan horta gabadh aan barbar dhigi karayay ma jirin muddo haddan ka horeyso laakiin hadda bilaadanka ila siman tahay waxaase jiro eh, gabadh kale oo iyadna maaragtay aan wada sheekaysan hadda Eh, haddii ay barnaamijka maqasho waxaa dhici karta war gabadhaasaad jeceshee Aniga maanise. Eh, laakiin iyada laftigeedu waxaan ku dadaalayaa bedelkeyga inay maaragtay booskii ayaa inay buuxiso Eh, horta qofka bilaadanka marka ay la soo gudboonaato xaalad cakiran ama waxaanaad dareensan tahay cid aanan kula dareemeyn markay markaad la kulantid ee albaabo badan baa horta maaragtay iyaad ku xi- kaasoo xidhmay albaabo kalena way kuusoo furmayaan waxaanad bulshadana aad la nooshahay ee waxay nin walba dariiq bay ku siinayaan horta waxaad isku samirsiinaysa taasayna maaragtay bilaadanku igu samirsiinayeenoo nafsi baa soo celin kolley ee waa nin itaaliyar nin itaaliyar horta ilaahay buu ku boqdaa marka ma- arrin kugu weyn markaad dhacdid iyo xagga rabbaadba xagga ilaah loo ordaa marka waxaan lahaa iyo haddii kolley aniga ilaahay qora cid kale cid kale ma guursanayso marka calacalkaa waan isku qanacsiya maahana de waad arkaysa de muraayada haddii lagaa dalaxday ood marna qasab ku lahayn maaragtay inaad maaragtay waxaan heshid horta muxuu midku obje yahay unba qarash kaaga baahan yahay ama uu cilmi kaaga baahan yahay ayaa loo baahan yahay dadaalkiisa inaad geshid laakiin qof bili aadan oo socdo oo caqlilo oo go-aan lo oo nolol isaga raadinayo ma qasbi karaysid qarash kuma maaragtay maaragtay kuma heli kartid kuma gadan kartid Eh, awoodna maaragtay kuma heli karaysid marka marxalad cakiran bay ahayd marka hadday kuu timaado ayaan oo si dadku ay kugu qancinayaan bay dhacdo ayaan timaado nafsi ama jacayl ama wax kusoo mirtay ay dib usoo celiyaan hadday kugu tiraahdo diyaar baan ahay maanta wixii dhacay skelow maxaad oran lahayd horta taas inaad dhacayso ma aaminsani ma garan Eh, laakiin markaasaan ka jawaabayna iminka maahin Eh, waayo gabadh kale oo ayaan aan aaminsanahay hadda in ay maaragtay beddelkeeda buuxin karto ayaan maaragtay sagalay wada soconaa
kaasina waxa uu ahaa hal abuur maxamed bare cabdi oo ku nool dalka jabuuti waxa uu u waramayey waryaheena sagal saciid faarax
soomaalida ayaa badankeeda waxa ay ka soo jeedaa miyiga ama si uun ay ugu xiran yihiin hase ahaatee xiliyadan dambe waxaa loo badanayaa dhinaca magaalooyinka haddaba warbixintan waxaanu ku eegaynaa nolosha miyiga sida ay saameyn ugu leedahay dhallinyarada waryaheena v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray isagoo ka wareystay dad kala duwan soomaalida ayaa intooda badan ka soo jeeda dad reer miyi ah halka qaarkoodna ay noloshooda u ambabaxday magaalooyinka kuwaasoo mararka qaarkood ay isdhaafsadaan fikrado iska soo hor jeeda oo midba midka kale u sheegaya in nolosha ay tahay tan uu isaga aaminsan yahay haddaba boosaaso waxaan kula kulmay dhallinyaro ku kala barbaaray miyiga iyo weliba magaalada kuwaasoo qaarkood nolosha miyiga ku tilmaamay mid aan la heli karin oo caafimaad iyo weliba dhaqan soo jireena leh halka kuwa magaaladana ay sheegeen in horumarka uu ku jiro nolosha magaalada haddaba waa kuwana qaar ka mid ah dhallinyaradaas oo aan siyaabo kala duwan ula kulmay boosaaso nolosha miyigu waxay ahayd nolol aal- aad qaali oo ah waxay ahayd nolol la rarto markab een, miyi oo loogu talagalay oo ilaahay ugu talagalay waxay ahayd nolol aad cajiib u ah oo ahayd mid een, xo- xoolaha cad iyo caanaba laga cuno waxay ahayd nolol aad iyo aad u fiican waxay ahayd nolol een, een, wax waliba ay iska fudud yihiin aan biyaha la gadan aan xaabada la iibsan aan waxba ma garanaysaa xoolahaaga uun aad cuntid aqalka laga dhiso xoolaha oo isaguna saan ka samaysnaa iyo xaalado noocaasa bay ahayd hadda maanta waxaa nala soo kulmay inaanu een, abaar ay dhacday abaartaan waxayna qabsatay meher- meherjaankii saddexaad kan hadda een, soo dhaafnay kii ku saddexaa bayna qabsatay dalkao dhan oo soomaaliyana ka dhacday een, abaartaas marka muddada soomaaliya haysatay waxay kaliftay inay xoolihii dhammaadaanin ama yaraadaan nolosha miyiga iyo nolosha magaalada waxaa aad iila qaalisanayd oo midaan la qabsaday oo wanaagsan ahayd nolosh- noloshii miyiga ilaahayd taas midaan ilaawi karo maaha maxaa ku tiri waxaan ku yidhi waxaa joogay geeliya oo la maalayo waxaa joogay ariga caanihiisa oo iyaguna aad qaali u ah oo u fiicnaa waxaa joogay cad baa laga cuni jiray hadda hilib ma helo caano ma helo waxba- maxaa tan nolol ma leh magaalada nolol maaha hadda magaaladaad joogtaa maxaa kugu yaabadnaa magaaladan jooga waxaa igu yaabadnaa goortaan een, asbuuc joogay waanan hilib iyo caano midna cunin baan cunadii kale ka go'ay markaasaan sidii ilmo siqiira ama islaan ma garanaysaa xaamila oo kale baan waxba cuni waay anigii ninka ahaayoo xoogga lahaa wax cuni waay dadkii kale marka maxaa ka malaynaysa bal waxay ugaga wartaa magaalada ma jecesha inaad sii joogtid maya haddii aan meel aan uga cararo haysto waa ka tegi lahaa oo baadiya oo xoolo iyo aan helayo waa ka tegi lahaa bal nolosha hasaawaha dhalinyarada miyiga iyo magaalada ka war hasaawaha dhallinyarada miyiga iyo magaalada waxaa la samayn jiray galabtoo maantoo kale baad gabar iyo la joogta meel isku arkaysaan salaamu calaykum wacalaykum asalaam intaa markaa isdhaafsataan walaalle een, iballami baa odhanaysaa ama xaggee caaway meesha guriga ka saaxatid reer ka saaxatid gurigooda ugu imaanaysaa odagii habartu way ku ogyihiin dhibaato male waxba suuq isu raaci maysaanin laakiin dee miyiga hasaawihiisu wuu ka qurux badnaa midkan tan annagu ma fahmaynoba maba shukaansan naqaanan oo gabdhaha hadda magaalada jooga magaaladu dhinac waa ku wanaagsan tahay dee wa- qofkii waxbarasho inuu helo waa muhiim waa inuu waxbarto waa inuu shaqaysan karo waa inuu aqoon leeyahay magaaladu een, dee isgaarsiintaas waa horumarka ayay ka mid tahay way jirtaa teknolojiyada horumar baa adduunka caalamku hadda ka gaaray Een, waxyaabo badan bayna runtii iyadoo jirta horta oo aan soo dhaweynayo ay tahay wax lagu shaqaysto oo lagu adeegto oo loo baahan yahay haddana waxaa jira dad si xun u isticmaala sidaa darteed aan ku duraya walaahi een, wax aan ahayn waxbarashada oo aan hadda anugu miisaaniyadii qiimeyn ku saari karaa oo iyo ganacsiga aan ahayn waayo ganacsigana ma oran karo way kaga fiican tahay sababtoo ah miyigana hantida lagu ganacsada waa xoolaha nool iyo xoolaha moodka ah labadaba way leeyihiin iyaguba ganacsiga qayb waxay ka yihiin halbowlay ka yihiin balse ha ahaatee waxaan oran karaa magaalo miyi waxay kaga fiican tahay waxbarashada ninkii ka faa'iidaysanayo si sharciya oo diiniyana oo waadaxa oo xaqa u maraya nolosha miyiga iyo nolosha magaalada markaan ka waramo waxa weeye magaalo iyo miyi isku nolol maaha miyiga xoolaha lagu haysan jiray lagu wadan jiray laakiin waxbarasho iyo maxay ahayd taa wax kale ma lahayn nolosha magaalada waxay ku fiican tahay marka u horeeya waxay leedahay waxbarasho iskuullo malcaamado waxyaaba noocaas waxyaaba ku kordho oo la barto oo ilbaxnimo ah oo magaaladu ay dheertahay miyiga oo kaga fiican tahay baa jira miyigu dee xoola unbaad raacaysaa xoolaha unbaad ilaalinaysaa laakiin nolol waxbarasho iyo nolol fiican oo miyigu noloshiisii fiicnayd xoolaha lagu haystay abaar baa ka dhacday oo noloshiisii hadda iyo hawadiisi way xumaatay boosaasaa timi maxaa kugu yaabadnaa magaalada waxaa iigu yaabadnaa intaan joogay anigu hadda miyi baan ka imi magaalada waxaan keensaday dad xanuunsanaya haddii aan magaalada imina filimo iyo ciyaaro kubado iyo adigu gawaari badan oo yaryar oo la wato ciyaaladu wataan waayeelku wataan nin walba wato baan ku arkay oo aan miyiga joogin waxyaaba noocaasaan ugu yaabadan magaalada ku arkay bal miyiga shukaansigiisa ka war miyiga shukaansigiisu dee wax asturan buu ahaa oo dhulkaasaa meelaha iska dee waxay ahayd meel aan lays arkayn oo dadku meelihiisa iskula dhumanayo iskula asturay laakiin magaaladu waxa weeye gidaaradaasa looga fadhiyaa waa dad magaala joogo waxba kama garan kadhin waase yuusuf maxamuud v o a boosaaso
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana xaggii heesaha heesta aan ugu idin soo qabanana ugu horreysa waa heesta riyaaq iyo codkii macaana ee deeqa axmed
Yeah.
heestaasi riyaaq waxaa ku luqeynaysay deeqa axmed haatna dhegeystayaala dhankii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa nuur xasan nuur buqaari ayaa stuudiyaha igu weliya
kadib laba toddobaad oo ay ciyaaraha horyaalada kala duwan ee yurub ay hakad ku jireen oo la ciyaarayay ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee dalalka caalamka ayay horyaalada dib u bilaaban doonaan sabtida iyo axadda sbain caawa ayaa hal kulan soo hormari doona waxaana is arki doona kooxaha real betis iyo sbanyol maalinta birita ahna waxaa dhici doona kulamo xiisa leh viyareal ayaa martigelin doonta eibar atletic bilbao waxa ay booqan doontaa osasuna real sociedad iyo leganes ayaa fowda isdari doona atletic madridna waxa ay marti u noqon doontaa habeen dambe kooxda malaga axaddana sevilla ayaa gurigeeda ku soo dhoweyn doonta sporting gihon real madridna waxay is arki doonaan alaves kooxda barcelona ayaa waxaa iyana ay marti u noqon doontaa kooxda qaranada dhinaca ingiriiska sabtida ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona kulanka ugu soo horeyna beri galab ayuu dhex mari doonaa liverpool iyo everton burnley waxay is arki doonaan tottenham crystal palace iyo chelsea ayaa fowda isdiri doona howl city waxa ay soo dhoweyn doontaa westham united stokna waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee leicester city manchester united waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda west bromwich albion halka sunderland iyo watford ay is arki doonaan axadda arsenal iyo manchester city ayaa isla ballansan halka swansena ay is arki doonaan is ar ay lo- la ciyaari doonto kooxda mersbra dhinaca kala horeynta chelsea ayaa weli hogaanka hayse oo leh sagaal iyo lixdan dhibcood tottenhamna waxa ay ku jirtaa booska labaad waxaana ay leedahay ilaa sagaal iyo konton dhibcood manchester city ayaa leh toddoba iyo konton dhibcood liverpoolna waxa ay leedahay lix iyo konton dhibcood talyaaniga haddii aan eegno laba kulan ayaa biri galab iyo habeen dambe dhici doona sasawolo waxay la ciyaari doontaa kooxda lazio kooxda kubadda cagta ee roma ayaa magaalada roma ku soo dhoweyn doonta kooxda emboli axaddana waxaa is arki doona udanes iyo torino kievo verona waxay la ciyaari doontaa crotone bolonya ayaa la ballansan fiorentina genoa iyo atlanta ayaa is arki doona balermo waxay la ciyaari doontaa cali ac milanna waxa ay booqan doontaa bascara juventus oo hogaanka haysana waxa ay isku dhici doonaan kooxda kusoo xigta ee napoli yuve ayaa weli ku horkacaysa saddex iyo toddobaatan dhibcood horyaalka seeriya-aada roma oo ku xigta waxay leedahay shan iyo lixdan dhibcood napoli ayaa ku jirta booska saddexaad waxaana ay leedahay saddex iyo lixdan dhibcood lazia ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh toddoba iyo konton dhibcood halka inter milan oo ku jirta booska shanaadna ay leedahay shan iyo konton dhibcood xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa ciyaarihii dhegaystayaal haddaan intaasi ku dhaafno markaana heesa xi- macaan ayaa noo soo socota balse haddaan dunaya aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu duurka roona mahadsanid nuur la taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ah ee madaxweyne donald trump michael flyn ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo guddiga kongareeska ugu qaabilsan baaritaanka xiriirka la tuunsan yahay inuu hore u dhex maray kaaliyaasha trump iyo russia haddii la siiyo xasanaad ah in aan la maxkamadayn doonin wargeeska wall street journal ayaa markii ugu horreysay waxa uu daabacay talaadadii warka sheegaya in flyn uu ku jiro wadahadallo la xiriira xasaanadda balse weli wax jawaaba uusan ka helin dhinacyada markaasi uu kula jiro aad ayuu u mahadsan yahay daandureeye oo ina xasuusinaya qodobkii ugu weynaa wararka aan idiin haynay duhurnimadan dhegaystayaal markaana kaalimihii heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay heesta cayayaanka duule iyo fanaanada farxiyo fiska
Yeah. caqligiyo wax garaashiyo caynaha nunaabade caqligiyo wax garaashiyo caynaha nunaabade xajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo wadkarkiisa wayniyo gaarta caadilkee noqon maama caawin kari nolol xajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo wadkarkiisa wayniyo gaarta caadilkee noqon maama caawin kari nolol awcaro waqtiga iyo nafaxad kuwaydo awcaro waqtiga iyo nafaxad kuwaydo cayayaanka duule
ha u cadhoon wakhtiga iyo calaf waxaad ku weydo waxa ay ka mid ahayeen ereyadaasi heesta cayayaanka duuliya oo ay ku loqayso fanaanada farxiyo fiska dhegaystayaal iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray tan iyo galabtana waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo insu ruuxa kuu xiga